ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa toddobiyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada booliiska ee xukuumadda bakistan oo gacanta ku dhigay cimraan khan oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan kadib markii ay weerar xukuugal ah ku qaadeen hoygiisa oo ku yaalla magaalada laahoor ee gudaha dalkaas waxaa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada adduunka oo soo saartay amar lagu soo xerayo madaxweynaha ruushka faladimir putin madaxweynihii hore ee dowladda maraykanka donald trump oo sheegay in talaadada soo socota la qorsheynaya in xabsiga la dhigo isagoona taageerayaashiisa ugu baaqay inay dhigaan dibadbaxyo xooggan iyo burcadda internetka ruushka oo weerar ku qaaday shabakadda ciidamada yurub qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaane ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka daa'iseya isxaaq khaalid oo loo yaqaano showkani kana soo jeeda dalka burundi ayaa howlgal nafurnimo ah ku daafuray weerarkii jannaay cabdalle ee toddobadii bishan maarso ka dhacay gobolka jubbada hoose showkani waxa uu ka dhashay qowmiyadda huutiga ee degta bartamaha qaaradda afrika wuxuuna halganka jihaadka ee soomaaliya kusoo biiray toddoba sano ka hor haddaba waxaad ku soo dhowaataan tarjamada dardaaranka istishaadigaas ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
Hey, Si kwa hii njia dipa ya tuje mauti, tambueni kwa dhati hatwezi saliti. Eh, si kwa hii njia dipa ya tuje mauti, tambueni kwa dhati hatwezi saliti. Sina nyima kafiri dhaizeya isxaaq khaalid oo gudaha mujaahidiinta looga yaqaano showkani waa halyeygii uu allaha ku sharfay inuu camaliyad istishaadi ah ku daahfuro weerarkii barakaysnaa ee shan iyo tobankii bishii shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhiggii murtadiinta ee tuulada janaa'i cabdalla ama birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, Eh, si kwa hii jihadi paya tuje mauti.
geesigan oo ka soo jeeda dalka burundi ayaa ka mid ahaa muhaajiriinta u soo nafiray jihaadka waddada allah ee soo gaaray dhulkan muslimka ah ee soomaaliya wuxuuna ka dhashay qabiilka lagu magacaabo huutu ee ka mid ah qabaa'ilada dega bariga afrika wuxuu ka soo jeedaa gobolka muyinga ee dhaca waqooyiga dalka burundi halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisii aasaasiga kuna noolaa tan iyo markii uu allah soo waafajiyey inuu soo haleelo jihaadka bariga afrika sanadkii kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii ayuu ku dhashay magaalada kibimba ee dhacda waqooyiga dalka burundi taas oo qiyaastii boqol iyo lixdan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaala madaxda dalkaas ee bujumbura
Kenya hata milioni barabarini hewani juani haiwezekani muddo hadda laga joogo toddoba sano ayuu ka soo haajiray dhulkiisa si uu uga qayb qaato halganka jihaadiga ee ka socda bariga afrika ee lagu dafcinayo duulaanka horarka ah ee ay gaaladu ku soo qaadeen dhulkan muslimka ah wuxuuna tan iyo markaas ka mid ahaa muraabidiinta ku jilib xiran furimaha cisiga iyo ribaadka ee soomaaliya wuxuu ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ee hiiraan wuxuuna kaalin mug leh ka qaatay dagaallo iyo howlgallo barakaysan oo cadowga allaah lagula galay wilaayadaas iyo deegaanada ku xiran shan iyo tobankii bisha shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga oo ku beegnayd toddobadii maarso labada kun saddex iyo labaatanka ayuu geesigan faraskiisa ku boqnogooyey dhiiggiisana ku daadiyey saldhiggii murtadiinta ee deegaanka janaa'i cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo allaah fadligii cadowga looga dilay sagaashan murtad hub gaadiid iyo sanado ciidanna looga qaniimaystay waxaan allaah weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kuna abaalmariyo jannaadkiisa tuje mauti tambueni kwa dhati hatwezi saliti. Eh, si kwa hii jihadi paya tuje mauti tambueni kwa dhati hatwezi saliti. Sina nyima kafiri إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Eh, kwanza nawatahadharisha nikiwaambia ya kwamba uswi kumbitaku Allah azza wa jalla, yani ana wa iyakum bitaku Allah azza wa jalla. Naam, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, hasatan kwa yale aliyoyaamurisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale ambayo ametuamurisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ametunabahisha ama akatukataza tuepukane ugu horreyn naftiinna iyo taydaba waxaan ugu dardaarmayaa cabsida allaah iyo inaan u hoggaansanno awaamiirtiisa kana fogaanno wixii uu naga reebay walaalahayga ku ribaadaya furimaha kala duwan ee ribaadka waxaan idin leeyahay sabra kuna sabra dhibaatada idinka soo gaaraysa jihaadka mar weliba xusuusnaada nicmooyinka uu allaah nagu galladay xusuusnaada xilligii aan qaacidiinta ahayn ee aan ku nooleen dhulalka gaalada ka hor inta aanan jihaadka soo haleelin oo aanan ogaanin cadowgeenna dhabta ah ha iloobina dhibaatooyinkii aad kala kulmi jirteen gaalada iyo dhibka ay maanta ku hayaan muslimiinta taagta daran ee dhexdooda ku nool mar weliba xusuusnaada oo maanka ku haya hadalka allaah ee ah ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wallahi mkumbuke ya kwamba hii aya haija haijakuwa kwamba inamzungumzia mtu ambaye ni khariji na uislamu la inakuzungumzisha wewe ambaye unasema la ilaha aayaddan adiga ayay kula hadlaysaa qofka muslimka ahow haddii adigaan qiray oo ku dhawaaqay kelimadda towxiidka ee laa ilaaha ila allah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tusaale ka bixiyey mu'miniinta wuxuuna yidhi qofka mu'minka ah wuxuu qofka kale ee mu'minka ah u yahay sida dhismaha oo kale qaarba qaarka kale ayay adkaynayaan marka aayadda allah ee ah allah ametu- amtanguliza ma lakum la tukhatiluna fi sabilillah walmustadafina min arrijali wannisai waa ammaano aan qaadnay iyo waajib naga saaran mu'miniinta mustadcafiinta ah kuwaasoo dhibaatooyin kala kulmaya saliibiyiinta iyo murtadiinta iyo diyaaradaha maraykanka iyo turkiga xusuusnaada mar walba in ammaanadaasi ay luqunta noo saaran tahay hana dhegaysanina hantaa tacawadaad xumayaasha kuwaasoo dhallinyarada ka hor istaagaya jihaadka iyagoo ku andacoonaya inaanay awood iyo itaal ku dhammeen gaalada oo aan tabar darannahay iyagoo ku sheegaya inay naga horumarsan yihiin wadaadadaas culamaa u suuga ah waxa ay dhallinyarada ku boorinayaan inay cilmiga maadiga ah bartaan si ay dhankaasi gaalada uga guulaystaan taasina waa dhagar ay doonayaan inay lacag uga helaan madaxdooda gaalada ah si ay dhallinyarada jihaadka uga weeciyaan oo ay ummadda baylah ugu noqoto cadowgeeda gaalada ah aayaddaas markii aan fahanno oo aan si qoto dheer ugu fiirsano xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee odhanaya idha tabayatum bilcayna wa akhadtum adnaaba albakar ورضيتم بزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم haddii aad ribada wax ku kala iibsataan oo aad lo-dana saynta ku dhegtaan tacbashada beerahana aad ku raalli noqotaan jihaadkana aad ka tagtaan allah waxa uu idinku sallidayaa dulli uu idinka qaadaynin ilaa aad diinteenna u soo noqotaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya tusaale u soo qaata oo fiiriya waxa ay dabadhilifyada maraykanka ee kenyaatiga u geysanayaan muslimiinta wallaahi waxay dadkii u laayeen si wuxuushnimo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu caddeeyey darajada qofka mu'minka ah isagoo la khidaabaya kacbada wuxuuna yidhi allah naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee xurmada qofka mu'minka ah ayaa ka weyn xurmadaada kacbada oo la dumiye ayaana allah agtiisa ka fudud in la daadiyo dhiigga qof muslim ah laakiin maanta waxaan arkaynaa in muslimiinta la laynayo dadkiina isaga mashquulsan yihiin ganacsigooda iyo noloshooda jihaadkiina ay ka fadhiisteen muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan waxaan u dardaarmayaa inay allah dartiis u soo hijroodaan oo ay qoriga qaataan isaga soo taga dhaldhalaalka adduunyada kuna soo biira kolonyada mujaahidiinta una nusreeya walaalihiinna mujaahidiinta ah si aan ugu gargaarno kuwa taagta daran xusuusnaada inay jiraan walaalo ku dhibaataysan xabsiyada cadowga ee muqdisho kismaayo iyo magaalooyinka kale oo halkaasi lagu dhibaataynayo markayay sugayaan oo aan innaga ahayn walaalahayga muraabidiinta ahow xusuusnaada mar weliba dhibaatooyinka loo geystay ummadda muslimka ah himmadiina kor u qaada waxaa la idinka doonayaa han sare hubkiina ku fara adayga ilaa uu allaah innaga iyo cadowgeenna na kala xugminayo iyo ilaa inta aan yaqiinta ka gaarayno haddii uu jihaadka sabab u noqonayo geerideenna ogaada xujo ayuu noo noqonayaa maalinta qiyaamaha allah hortiisa walaalkayga aan allaah dartiis u jeclahayow balka fakar markii aad allah hortiisa istaagta adigoo odhanaya allow dhallinyaradaydii iyo wax weliba oo aan lahaa dartaa ayaan u bixiyey si aan ugu nusreeyo muslimiinta taagta daran iyo sidii diintaada adduunka loogu oogo ogaada yoolka ay gaaladu ka leeyihiin duulaanka ay dhulkan muslimka ah ku soo qaadeen inuusan ahayn mid maadi ah laakiin waxay rabaan inay baabi'iyaan caqiidada muslimiinta oo ay ka dhigaan kuwa macatabka caabuda allah baan ku dhaartay ma aqbalayna inaan saliibka caabudno wallaahi waxaan af labadii ku leenahay laa ilaaha ila allah waxaan soo dhowaynaynaa wax weliba oo nagu soo gaaray kelimaddaas darteeda wallahu sifahamu wamekuja katika wameingia katika biladul muslimuna kwamba wanatafuta amwali wala nini ni wanatafuta ahlulaqida waweze kutubadilisha tuweze kuabudu msalaba lakini hatukuwezi hatuwezi tukakubali kuabudu msalaba abadan wallahi sisi tunakiri la ilaha ila allah kitakachotupata wallahi tumeridhika na lingine ambayo naweza nikahusia umuman shabu somaliyin nam naweza nikawaambia mu kwenye safu ya mujahidini dadka soomaalida ah guud ahaan waxaan u dardaarmayaa inay soo haleelaan safka mujaahidiinta ogaadana in allaah uu addoommadiisa abuuray una kala saaray muslim iyo gaal labadaas qaybna allah wuu sii kala saaray marka waxaa nagala doonayaa inaan dagaal ku iclaamina gaalada waxbaha ku mashquulina ganacsiga iyo xoolo tacbashada nebiga ayaa ka digay in aan sidaas yeelno sida aan horay u soo xusnay marka waxaa idinku waajib ah inaad hubka qaadataan si aan gaalada ula dagaalanno ugana saarno dhulalka muslimiinta fariintayda ku socota dhammaan muslimiinta waxa ay tahay hijro ayaa idinku waajib ah ogaadana ansaarta waxay u diyaarsan yihiin soo dhowayntiinna wallaahi ma soo koobi kara fadliga ansaarta iyo wanaaggooda allaahna waxa uu isagoo ka hadlaya fadligooda uu yidhi الذين تبوأوا الدار والإيمان يحب يحبون من هاجر إليهم والله إلى آخر آية والله فهم والله نسمع اللهم رحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار والله يا ربي يا ربي يا ربي رحم الأنصار نوتت ومنصار نوتت ومنصار marka waxaan leeyahay allow ansaar u naxariiso ubadkoodana u naxariiso faracoodana u naxariiso waxa aan ansaarta ka aragnay waa wanaaggii oo dhan weliba ah xitaa camaliyaddan istishaadiyada ah ee aan u socdo waxa ay qayb ka tahay midhihii ka dhashay dadaalka ansaarta ma hayo waxaan ugu abaalguda ansaarta oo aan ka ahayn inaan u duceeyo oo aan markhaati u noqdo allah hortiisa qiyaamaha allow ansaar u naxariiso oo ka xifdi dhagaraha gaalada allow barakay dhashooda iyo faracooda kuna manaysa himadii aabbayaashood walaalayaal waxaa nagala doonayaa inaan hal saf noqonno sidaba uu allaah jecel yahay kuna sheegay kitaabkiisa إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان marususu wallahi maadamu tumeshikamana tumeshikamana kwa nguzo iliyo imara insha allah wallahi tutaweza kuwashinda makufaru insha allah haddii aan ku dhegno xarigga allaah ee adag cadowgeenna waan ka guulaysanaynaa inshaa allah allah waxaan ballan kula gelaynaa in dhallinyarada ummaddan ay safaf dheer u galayaan camaliyaadka istishaadiyada ah si kasta oo ay tiradooda iyo tabartooda u yaraato waxaana u hoggaansamaynaa hadalka allah ee ah maadaama allah subhanahu wataala situambia aidu mastatatu min quwa wa min ribati lkhair inshallah na sisi yani tutakufa na nyinyi biidhnillah mpaka kudus irudi katika mikono ya waislamu na rengo ni iqamatu di iqamatu dini fi kuli ardhi yani cadowga waxaan leennahay waan idin beegsan doonnaa ilaa aan qudus ka soo ceshano diintana aan adduunka oo dhani ku oogno annagu uma dagaalamayno qabyaalad iyo xuduud midnaba annagu waxaan ku taagannahay dhabbihii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam qaaday ee uu diintani ku istaajiyey gaaladu ma aysan xisaabtamin taariikhdana si fiican uma aysan dersin markii ay soomaaliya ku soo duulayeen soomaaliya waa dhulka ay ka soo jeedaan halyeeyada ma aysan maqlin soo duulayaasha saliibiyiinta ah alimaam axmed gurey iyo waxa uu dhulkani gaalada ugu geystay wallaahi fikraddii imaam axmed gurey weli waa ay taagan tahay waxaana xambaarsan dhallinyarada mujaahidiinta ah waxaana cod dheer ku leennahay qaadimuuna yaa aqsaa al aqsaa waan kuu soo soconnaa dini fi kuli ardhi yani sisi hatupigane kwa ajili ya kabila mbalimbali ama tunapigana kwa ajili ya somali aa sisi ni ikama tu yani sera ni ile ile yani sisi tunafuata nyayo za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bali si hivyo. Wallahi makafiri hawa wa Kenya, sijui Waganda, wa Burundi, wallahi wa Rwanda kuiji kuingia hapa Somali, wallahi walishindwa kuijua hii tarehe ya hapa kaardhi Somali. Wallahi Somali kuna marijali, kuna mafurusani wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali wafahamu ya kwamba yani hawamjui Ahmed Gule alichokifanyia hapa alichokifanya hapa ka ardhi Somali, na wallahi vijana wa Ahmed Wule hawajapotea katika hii ardhi Somali, wallahi hawajapotea katika hii ardhi Somali. Na sisi biidhnillah, biidhnillah twasema inshallah, wallahi qadimul aqsa inshallah, qadimul aqsa inshallah, biidhnillah inshallah. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shuhada, shuhada, mumewacha pengo kubwa twajaribu kuziba ni Qurani na imani na suna kuzibeba, mumewacha pengo kubwa, twajaribu kuziba ni Qurani na imani na suna kuzibeba shuhada shuhada shuhada shuhada
الله قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya ciidamada booliiska xukuumadda bakistan ayaa weerar culus ku qaaday hooyiga uu ka degan yahay cimraan khan oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan tobanaan ciidamo oo booliisa ayaa gudaha u galay guriga cimraan khan oo ku yaala magaalada laahoor ee dalka bakistan xili uu doonayay inuu soo aado magaalada caasimadda ee bakistan ciidamada booliiska ayaana kaxaystay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya ciidamada booliiska oo iqtixaamaya albaabka guriga cimraan ka hor inta aysan si toos ah u abaarin qolka uu ka degan yahay guriga ciidamada booliiska ayaa marar badan isku dayay inay soo xiraan cimraan khan balse ugu dambeyn waxa ay ku guulaysteen arrinkaas tani ayaana ka dhigan in khalalaase ka jira dalkaasi uu sii xoogaysan doono dhanka kale waxaa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada adduunka ayaa soo saartay amar lagu xirayo madaxweynaha ruushka garsooreyaal ka tirsan waxaa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada adduunka ee i c c ayaa soo saartay warqad xarig taasoo ku wajahan madaxweynaha ruushka valadimir putin war saxaafadeedka kasoo baxay i c c ayaa lagu sheegay in putin loo haysto dembiye dagaal oo ay ka mid tahay in caruur sharci daro ah looga tarxiilo ukraine lana geeyo ruushka macada sida ay i c c u qorsheynayso in ay dhaqangeliso amarka maadaama uusan ruushku xubin ka ahayn maxkamadda isugu yeerta maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada adduunka dembiyadan loo haysta putin madaxweynaha ruushka ayay maxkamaddu sheegtay inay soo bilowdeen afar iyo labaatankii februaayo labada kun laba iyo labaatanka halkaas oo uu ruush kaga duulay ukraine geeska kale xili dacwad oogaha guud ee magaalada new york ee dalka maraykanka oo isha ku hayo kiiskii donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka kaasoo la xiriira musuq maasuq ayuu trump shaaca ka qaaday in la filayo in la xiro xogo qarsoodi ah loo soo dusiyey oo ka yimid xafiiska xeer ilaaliyaha maantan ayaa qeexaya in musharaxa uga cadcad musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ahna madaxweynihii hore ee maraykanka la xiri doono talaadada toddobaadkan sidaas waxaa baraha internetka ku leeyahay kusoo qoray trump xafiiska xeer ilaalinta iyo xubno ku dhow trump oo ay warbaahintu la xiriirtay ayaanan wax jawaab ah ka bixin hadalka kasoo yeeray madaxweynihii hore ee maraykanka trump oo caraysan islamarkaana ku celcelinaya in doorashadii uu kusoo baxay bayden ay ahayd mid la musuq maasuqay oo lagu shubtay ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay inay dibadbaxyo dhigaan mana bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan siduu ku ogaaday in la xiri doono muddooyinkii lasoo dhaafay ay saraakiisha amerikaanka ah wadeen diyaargarowga ku aadan sidii dacwad loogu soo oogi lahaa trump balse arrintan ayaanan si rasmi ah loo shaacin ugu dambeyn burcda internetka ruushka ayaa weerartay shabakadda ciidamada yurub shirkadda microsoft ayaa shaacisay in kooxo burcad ruushiyaan ah ay weerar ku qaadeen ciidamada midooda yurub iyagoo u dhacay dokumenteriyo sir ah oo ay ku kaydsanaayeen xogaha ciidamada iyo gaadiidka ee dowladaha ku bahoobay yurub shabakadda c n n ee laga leeyahay wadamada maraykanka oo soo xiganaysa shirkadda microsoft ayaa daabacday in burcda internetka ee ruushka ay gudaha u galeen shabakadaha ciidamada tamarta iyo gaadiidka midooda yurub taasoo qayb ka ah ololaha basaasnimo oo dhowaan undah laga qaaday c n n ayaa intaasi ku dartay in shirkadda microsoft ay ogaatay in burcad ruushka ay ka faa'iidaysteen nuglaanta haysatay iimeilka shirkadaha midooda yurub taasoo taagneed intii u dhexaysay bilooyinkii abril iyo desembar ee dabayaaqadii sanadkii tegey ee labada kun labaiyo labaatankii dowladda ruushka ayaa bilihii ugu dambeeyey beegsi ba-an ku haysay dowlad walba oo garab siisa cadowgeeda yukraine kadib markii sanad ka hor ay guluf aad u ballaaran ku qaaday wadamada dhaca bariga qaaradda yurub ruushka ayaa inta badan lagu eedeeyaa jabsashada shirkadaha yurub iyo maraykanka iyo weliba teleefoonada dowladahan walow taasi ay beenisay xukuumadda uu fadhigeedu yahay moscow dhammaadkii labada kun iyo labaatankii ayay ahayd markii saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka ay shaaciyeen inay heleen xogta howlgal ballaaran basaasnimo dhanka internetka ah oo lagu sameeyey shabakado heer federaal ah howlgalkaas oo ay fuliyeen tuugo xiriir la leh sirdoonka dowladda ruushka
عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله